kulan looga hadlaya xaqiijinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland kulanka waxaa dahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ah ee jubbaland idil maxamed mursal waxaa ka qayb galay xubnihii guddiga xaqiijinta qoondada haweenka uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo qaar ka mid ah haweenka musharaxiinta ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay deegaan doorashadoodu tahay marwa caasho cabdile siyaad oo xubinka ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulanka ka hadashay waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in wadatashi badan laga sameeyo sidii loo hirgelin lahaa qoondada haweenka ee doorashada soomaaliya waxaa halkan nala jooga gabdho murashaxiin ah iyo gabdhihii civil society-ga madaxdoodii ahaa siday iskula shaqayn lahaayeen iyo inaan ka shaqayno waxaa kaloo marti noogu ah wasiir ku-xigeenka idil maxamed mursal oo ayadana nagala soo qayb gashay shirka oo aan rabnana inay noo furto haddii ilaa yidhaahdo idil maanta waxaa halkan fadhiyay gabdhihii murashaxiinta ahaa ee ka soo galayay jubbaland gobolka kismaayo iyo gabdhihii civil society-ga ahaa ee ayagana u dhaqdhaqaaqayay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka marka waxaan rabaa inaan kelmad ku siiyo oo aa shirkana noo furtid dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee jubbaland idil maxamed mursal ayaa dahfurtay kulanka waxaana ay sheegtay in laguma maarmaan ay tahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ee baarlamanka soomaaliya sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay in gabdho intaan la egoo aada u qurux badan oo isugu jira gabdho musharaxiin ah iyo gabdhaha civil society-ga maantana waxaan halkan isugu imaanay oo aan barnaamijkan haddii ilaahay idmo looga hadli doonaa dhiirigelinta haweenka khaasatan gabdhaha musharaxiinta waxaa nala jooga guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inaan sanadkan wax badan aan kusoo kordhin doono qoondada haweenka gabdho badanna ay soo bixi doonaan haddii ilaahay idmo sababtoo ah dadaalka sanadadii hore dadaalkan waa ka badan yahaa isleenahay sidoo kale dagaalkana waa nagu badan yahay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa gabdhaha inaan dhinac walba siyaasadda uga soo darno hadday yihiin xildhibaanada hadday yihiin guud ahaan maamulka heer federaal iyo heer jubbalandba haddii ilaahay idmo waa mahadsan tihiin barnaamijkan wuu noo furan yahay insha allahu tacaala kan keliyana kuma ekaan doono wuu sii socon doonaa ilaa aan hadafkeenna ka gaarno oo haddii ilaahay idmo meeshaan tiigsanayno ama aan hiigsanayno si aan usoo saarno gabdho sidaan wada ognahana gabdhaha kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka wax lasoo koobi kara ma aha insha allahu tacaala sidaas daraaddeedaan u qaylinaynaa meel walbana aan codkeenna u gaarsiinaynaa